Marki ladiraah bilac Arafah iyo weliba inta badan lagooriyaya xolo noolo oo dadka muxsiniinta Ilaahay kuwajib weliya tii awoodo oo maalintaas iyo goor yaayana waliba inta badan jaree dad muxsiniin eh heeyado iyo dowladda ku qayb qaadayana gooryowka xoolo si bulshada dantiyara landeersiya waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo la hadalen wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed ayaa ka baaqeen in laga hortago xoola dhidige eh oo la gooriyo waa munaasabada ciidul carafa taasiti oo saameyn ku yeelan karta taranka xoolaha islamarkaana kala taliyana iyo keliya gooryana xan oo magalka eh dalkan muddadii hata madaxweynaha madaxweyne kanagdi nabad badan iyo hanuun laka helay magaalada gudaasha abni oo dheeli tirangan laka helay bariga galfayle la helay iskoolo huriyaw iyo jaamacado huriyaawa la helay taas naftiya ilaahay ka mahadsan ammaantiya usuullah madaxweynaha ammaantiya la ilaahay ka mahadsan bani aadamka maya war ilaahay dhiibiya kafaane war ilaahay lay dhab ilaahay lay sheeniya hatana hebrow ayaa laka caaya madaxweyne may nasiiban helay intiisu madaxweyne nagdi nibid badan caafimaad iyo degenaansho badan oo magaalada dhatiya ilaa useediyada gobolba ah lankii mucaawano wada ilaahay jihadiis walambiyaw gurbaga gooryoy eesanka gooryoy dubiga gooryoy hola dhida ammaan alsiyo taas ma in lanaa madaxweynaha koonfur galbeed isu awooda hatan laa ilaahay la awoodo isulla odyeya dareere wal is diido diidan wal is ogolaado la ogolaado kor geer uba garraman ay la goorrinay ruud uba garraman ay la goorrinay taas may waha madaxweyne adiiha baaqaskan jeediyaan dalka adig wakiil ku ah mas-uulshii adugu amarkawa dareere un adikii kabagna barkaciyaasha may fadaane wali baloolasiyay wali lama baloodas wali saddex baloodas inaynaska daro holo leengada baadiida nagada beertiyo taabadaan lankii loolay dhaqaay looleen aduud lankii gaallay dhaqaay gaalleen aduud lankii erinlay dhaqaay erinleen aduud gaadiid dameeriyonayto waa gurbo wali leengada koro leengada walaagisanayaalkan la siyaay madi laka siyaa suuna sheegan laka siyaan geeka dureeshihi hada fadeen meela dega fadeen berkaciyaashan lanka wali sanad la sii fadi alsiyo hoola alanka gado baadiida ka nagado dhaqankee zuuli dugsiidii huriyaaya laha ku tabi salaakii musgeedka baasiya laha ku tabi lanki hoolo lahaya hoolaya ku tabi hoolashii dadlaangaan baaba ohaya tan wasiirka xanaanaha hoolaha wasiir eeda keen kasaan laguna kasaano ata muctarif ah lan dhaqankana gordaaw at sidaa baa keen kasaanon lan dhaqankana eedanka faylaata hoolaqan la gooryow dheerma ah ugbaalle ah hireedyo jiidinyii ay dhiinay hana adigeeka wakiilku ah hanaanaha hoolaha adig wakiilku ah dheer ubige isa dhawaade la goorhiyo mucaawana maah hoo mucaawana kufadama inti laha qobada lankomalsiyo malan hadiyado mamaalado wasiirka xanaanaha hoolaha saasaan ku baxa dowladii dhexe soomaaliya markii jartiya weliba mamnuuc ay tahay xiliyadaas carafa in la gooriyo xoolaha dhidige islamarkaana la dhoofiyowa si lonka hortaga taranka xoolaha hoose andhiyawa maadaama soomaaliya xoolo noolayo ku mid ayina ila dhaqaale ee dalka uslaya